إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد walfaasid waxaan ku soo jirnay kitaabkii taysiir usuul ilaa qawaacid usuul waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay xukunka wadciga ah afar ugu qaybi shiikh iyo midka labaada saxiixa ah ayaan ku dhex jirnay saxiix iyo faasid labadaasuu ka dhiga walfaasid faasid luqatan xagga luqada almukhtal waa midka kala dhiman shayga wax ka dhiman yihiina layidhaha faasid shayga wax ka dhiman yihiin luqada shaygu markuu isbedelo oo sidiisii xaaladiisii toosneed ee nabadda qabtay uu iska bedelo aa la yidhahdaa waxa weyaan cilla waxaa ku jira ikhtilaaf waxbaa ka dhiman waxbaa ka dhiman walfaasidu faasid luqatan almukhtallu waa midka kala dhiman oo aan dhammaystirnayn wasilaaxa min jihati listilaax xagga istilaaxana maa shay weeye laysa bisaxiixin aan saxiixayn waa waxaan saxiixayn ilaa waxaan saxiixayn waa soo baratay soo maahan cibaado aan saxiix ahayn haddii la yidhaahdo istilaaxii horeeto cagsi ka dhig adiga istilaaxii horeeto saxiix wuxuu ahaa maa ajza'a wa asqada dalab soo ma ahayn hayo cagsi maa lam yujzi walam yusqid dalab khalaas intaasaad ka dhiga maa lam yujzi waa waxaan gudin oo waajibkii qofka saarna aan ka gudin walam yusqid dalab dalabkiina aan ka ridinoo sidii looga rabo kaasaa la yidhahdaa faasid mucaamaladii haddaad aadana waxaad leedahay maa lam yufid xukmuhu almaqsuuda minhu waa waxaan xukunkiisu faa'iidayn ujeeddadii laga lahaa maa lam yufid xukmuhu almaqsuuda minhu waa waxaan xukunkiisu faa'iidayn ujeeddadii laga lahaa beec aan ansixin nikaax aan ansixin ijaar aan ansixin kulligood xikmadii laga lahaa markii caqdiga la gelaya kama soo xasilayo sharcan sharcan kama soo xasilayo sharcan kama soo xasilayo marka sidaasaa la yidhaahdaa faasid wuxuu yidhi shiikhu wa miluhu faasidkoo kaleeto albaadilu baadilka ahaaday baadilka xagga luqada waxaa la yidhahdaa addaahibu dayaacan wa khusna shayga iska tegoo baaba'ay aa la yidhahdaa baadil xagga luqada xagga luqada waxaa la yidhahdaa baadilka addaahibu dayaacan wa khusran shayga tegey oo dayacmaan dayacmay oo khasaaray kaasaa waxaa la yidhaahdaa baadil istilaax ahaanna wuxuu la mid yahay faasidka sida jumhuurtu ay qabaan waa isku mid haddii la yidhahdo cibaadadan waa faasid iyo haddii la yidhahdo waa baatil haddii la yidhaahdo caqdigan waa faasid iyo haddii la yidhahdo waa baatil ilaa laba mas'alo maahane laba masaloay jumhuurtu kala qaadaan mas'alo waa nikaaxa mas'alana waa xajka nikaaxa way kala qaadaanoo haddii caqdigan ijmaac uu yahay inuusan ansaxayn ka nikaaxi lmuctada si gabar ciddo tirsayda aa lagu nikaaxiyey nin kale oo kay ka ciddo tirsayday aan ahayn gabar ciddo tirsayda ciddadii ku jirta aa waxaa lagu nikaaxiyey ninkay ka ciddo tirsayda ninaan ahayn waa ijmaac inuusan ansixin oo uu ziro yahay kaasoo kale hadday labadoodu isla ogyihin waa labasdaanido waa laxada haddaysan isla ogayna gabadha kaliya hadka mudanayda kaasoo kaleeto baadilay yidhaahdaan baatil ayay yidhahdaan jumhuurtu laakiin fiiri nikaaxa khilaafka ku jiro daciifka ha ahaado waxawayn baatil ma yidhahdaana faasida yidhaahdaan ka nikaaxi bilaa weli nikaaxa oo welila'aanta abuu xaniifa wuxuu qabaa gabadhu waa guursan kartaa welila'aan waa qowl daciif ah laakiin haddana maadaama qiila maadaama qiilba jiro waxaa la yidhaahdaa faasid jumhuurtu saasay ku magacaabaan faasid marka nikaaxa mukhtalafkaana waxay yidhahdaan faasid oo mukhtalafka ah oo dacfiba ku jiro ma ansixin la leeyahay midka itifaaqa ah itifaaqa ah inuusan ansixinna waxay ku magacaabaan baatil xajka waa noocaasoo kale xajka haddii ninkii ama gabadhii xaajiyadda aheed ay jimaac sameeyaan qabla taxalluli ilawal maalinka tobnaad marka waxa weye jamratulcaqaba la turee madaxa la xiirto aa la yidhahdaa ataxallul ilawal ah qofkii xalaal noqdo intaan marka taxallul awal la xalaal noqon hadday jimaac galaan dadkii xujayda dad qof ka mid a oo ama rag ama dumar ah xajkiisa waxaa la yidhaha faasid qofkii hadduu ridoobana xajkiisa faasid lama yidhahda baatil aa la yidhahdaa xukunaana ku kala dhisma hadduu ridoobo nacuudu billaahi minha waxaa la leeyahay xajka dhammaystir xujaydii la socaan dhagaxu tuurana xajkiisina faasid hadduu xajkii faasid noqdaan rabaa xajku markuu faasid noqdo maan markuu idoobo xajku hadduu faasid noqdo oo waxa weyn masalan uu jimaac galo qabla taxalluli lwal waxaa la leeyahay xajka dhammaystir isagoo faasida xujayduu iskala socona jamratulcaqaba tuurana tintiyuu xiirana hadyigiyuu qala madax dawaafki waa dawaafa sacyigi waa samaynaa waxa jiro kuma jiraan waxaa laleeyahay neef geelana qal neef geelana qal salada soo dambayda soo socotaan xajiyaa laleeyahay xajkiisu waa faasid faasidkaas waa waajib inuu haddana dhammaystiro oo ilaahay qowlkiisay ka qaateen ahcilmigu wa atimu alxaja waalcumra aa ilaah yidhi dhammaystira mar haddii la galo xaj iyo cumro qofku isagoo muslima ma joojin karo ilaa in loo diida mooye ma joojin karo waa inuu dhammaystiro laakiin xajka baatilkaah waa ridoobay haddii xaj wad la dhihi maa murtood maba loo ogola xaramkay ma ogtahay waa in laga bixiya horta oo la geeya xilliga inta lala cararo xilliga marka la geynlaya war toobadkeen mise madaxa lagaa jara toobadkeena soo islaam horta xaggaa la geyna deg deg waa in looga saara ilaa maba bannaana inta xaramka inuu soo galo qof gaala murtad iyo asli midnama looga ogola marka la dhihi maayo adoo murtada xajka iska sii wado marka halkaas way kala duween faasid iyo baatil nikaaxiina masaladaasay ku kala duween inta kaleeto baatil iyo faasid waa iskugu mid jumhuurta ka soco wa khasa wuu gaar yeelay abuu xaniifa bismi lfaasid faasidka magaciisa waa gaar yeelay maa shay ayuuna ku gaar yeelay shuruca la jideeyey biasli asalkiisa wa munica la diiday biwasfi sifadiisa loo diiday walbaaila wakhasa waa gaar yeelay albaaila baatilna maa shay munica la diiday bihimaa bilasli waalwasfi asalka iyo wasfigaba lagu diiday wa huwa takhsiiskanuna istilaaxun waa istilaax weyn abuu xaniifa asagu waa u kala duwan yihiin mar kastaba faasid iyo baatil waa u kala duwan yihin wuxuu leeyahay baatil waxaa la yidhaahdaa waxa asalka iyo sifadaba la diiday faasidna waxaa la yidhahdaa asalkiisa shay la ogol yahay laakiin sifada la diiday tusaale beeca inaad hal saac oo timir ah hal saac oo timira ku gadataa waa shay bannaan asalka waa la ogolyahay soo maaha hal saacoo timira hal saacoo timira haddii markaa laba saacoo timira oo liidata hal saacoo timiroo feecan aad ku gadato sifadaasaan la ogolayn asalka waa la ogolaa timir timir lagu gaday waa la ogolaa in laysku sarrifo laba lacagoodo isla eg oo isku nuuca oo aad tidhahdo boqolkan dollar boqol labaatan labaatana iiga dhig oo isla boqol ah waa la ogolaa laakiin haddaad tidhaahdo boqolkan dollar waxaad iiga dhigtaa sagaashan iyo siddeed dollar ha iiga gado lama ogola halamidaha badan marka shayga wuxuu leeyay asalka haddii la ogolaa maalan waxaa la ogolaa boqol dolar boqol dolar in lagu sarrifo oo laisku jabiyo waa la ogolaa laakiin xaa la diiday in la kala badsado sifadaas waa la diiday shayga noocaas hadday dhacdo marka oo qof boqol dollaro meel ka jeexan uu qof u dhiibo oo yidhaahdo sagaashan sideed dollar isii kaasoo kaleeto jumhuurtu waxay ku magacaabayaan faasid baatil jumhuurtu saasay leeyihi laakiin abu xaniifa wuxuu leey maya baatil maahana waa faasid sababta wuxuu leeyahay asalka waa la ogolaa boqol dollar boqol dollar lagu sarrifto oo lagu jijabsho laakiin sifadaanan la ogolayn wasfigaanan la ogolayn oo ah in la kala badsado haddii hal saacoo timir ah laba saacoo timira lagu gado jumhuurtu waxay leeyihin waa baatil waana faasid abuu xaniifa wuxuu leey baatil maahana waa faasid sababtoo asalka waa la ogolaa timir timir lagu gaday laakiin maxaa la ogolay in sifada nuucaana oo ah in labadii timirood mid la kordhiyo taasaan la ogolayn oo siyaado biduuni muqaabila qofku qaato marka wuu kala duwaya wixii asalka la ogolaa sifadana la diiday wuxuu ku magacaabaa faasid wixii asal iyo sifo midna aan la ogolayn doofaaranti soo qabataad gaaladan ka galad waad tiraa anuu doofaar ma cune gaal meeshan waxa ii jooga isagu baktiyo cunaa kaasaan doolarka ka gortaanu haddee doofaarka asalka waaba la diiday asalkii horuu xaaraanaha beec marna sina kuma bannaan asaga soo maaha waa la jiraa mid ka gartay moogta goolade oo soomaaliduna waa dad dad moogtahay aad wax u kala og waayo doofaar haysta asagiina u bixiya hawdkaanu iska soo aada waa soo daba gaalka u keena marka kaasoo kaleeto wuxuu leeyahay waa baadilu leey abuu xaniifa waa baadil maxaa yeelay doofaar asal in la gadaba lama ogolayn soo maha asalkiiba lama ogolayn marka sidaasuu kala qaada wuxuu leeyahy asalka wixii aan la ogolayn sifadiisana aan la ogolayn waa baadil sida doofaar inaad soo qabata gaaladan ka gadato ma la ogola ama dhiig inaad gadato inka neefka dhiigga u dhigto weel oo warshada gelida aad tiraa beeraan ka soo dhigay hadda asalka lama ogola sooma inamaa xarama calaykum almaytata waddama dhiig waa la xarima marka kaasaa baatilu leeya wakhasa wuu gaar yeelay abuu xaniifa bismi alfaasid faasid magaciisa wuxuu ku gaar yeelay maladii kii shurica la jideeyey biasli asalkiisa wixii la jideeyey oo loogolya asalka wa munica la diiday biwasfi sifadiisa la diiday sida waxa weeye lacagtii lacagta lagu sarrifayey laakiin la kala badsaday sida waxa weeyaan halkii saacoo timirtaha oo laba lagu gaday marka asalka timir timir lagu gado waa la jideeyey laakiin sifada kala badsigaha la diiday kaasoo kaleeto faasidu ku gaar yeelay walbaadila wakhasal baadila baadilna wuxuu ku gaar yeelay maa shaygii munica la diiday bihimaa bilasli walwasfi asal iyo sifada wixii loo diiday sida waxa weyn doofaar la gado sida dhiig la gado warshada dhiigga aad leeda meeshaan warshada beerka aad leeda marka ariga la qalaya xaawo dhan aad la daba taagan tahay baaldiga markaasaad baaldi dhiiga inta dhex dhigto aad jarjar aad leedaha beer beer aad leeda beerna maaha waxa weya dhiiggii xaaraanta ahaa oo doofaarka lamidka ahaa wey kaasoo kaleeto isagu baadil u yaqaan wuxuu yidhi shiiqu wahuwa istilaaxun wahuwa takhsiiskaanu istilaaxun laakiin waxa weyn ahlcilmiga gabol waxay dhahdaan laa nusallimu lilmu'alif ana alkhilaafa bayna alqowlayni masala istilaaxiya ma sallimayna masala istilaax kaliya maaha istilaax kaliya maahan amara fikhiya ka dhalanay laba tusaale haddii qofka uu ku gado boqol doolaroo jeexan sagaashan iyo sideed dolar tusaale weeye hadduu ku gado oo yidhaa ii sarif waa jeexan tahay siddeetan iyo waxay sidaa sagaashan iyo sideed dolar sii sagaashan iyo sideed dolar sii saasay ku wala joogaan qof faqiiha ku soo baxay war ka jooga war rabbi ka baqa war waa ribo uu yidhi war waa ribo jumhuurtu waxay leeyihin wax kaloo looga bixi karaa ribada male waa inuu kanuna celiyo lacagta kanuna soo celiyo oo lagu kala baxo ilaa mucaamal baadil hayd waa in laga baxo kadib marka haddii wax la kala sarfaa la kala sarfo abuu xaniifa wuxuu leey maya waa faasid ee baadil maaha maadaama uu faasid yahay labadiyaa loogu daraa midkan aleeya warhaba labadii waa kuu dhammaystiray dii labadii loogu daro khalaas way leey oo kan labadii iska soo celiyo marka caqdigii asalkaa guntami uma baahnu leey caqdi cusub tusaale laba saacoo timirahaad hal saac lagaa siiyey markaasaa qof kugu dhow war ka jooga war waa ribo wuxuu leeyahay haddii saacii dheeraadkaha la soo celiyo baaci sidiisiyuu kusii baaqi noqon kara jumhuurtuna waxay leeyiin baadila meeshaas ka dhece waa in la kala laabtaa horta masalo kaloo ka caddaan badan qofaa yidhi ilaahay waxaan u nadray maalinta ciidda inaan soomo fiiri maalinta ciidda maalinta ciiddaana waa xaaraan qadcana in la soomo maba xidhmaba soonka jumhuurtu waxay leeyiin baatil weeye nadarkaasu mana ansaxayo xataa maba xirmayo man nadara an yacsiya allaha falaa yacsi nabigaa yidhi sala allahu alay slam qofkii shardi ilaahay kula galay inuu ilahay caasiyo yuu caasina wax ka xirmayna male abuu xaniifa wuxuu leey maya baatil maahna waa faasid sidaas darteeda nadarkii waa xirma maxaa yeele asalka soon waa la jideeyey laakiin sifadaah maalin ciidaha la diiday soo ma wuxuu leeyahay waa nadarkii waa waajib waa ku waajiba qofka laakiin maalin aan ciidahaynuu sooma oo u wareejina leey marka amara ka imaanayda maaha masaladu masala oo iska istilaaxi kaliya ah wanufuud halkan waxaan ka gelaynaa masale layidhaha nufuud waa istilaaxaad kulligood muhiim ah oo hadhow fiqiga iyo usuulka labadaba u muhiima nufuud haddii la ydhaha waa naafid maxaa loola jeedaa wanufuudu nufuudkii luqatan xagga luqada almujaawasatu waa gudbidda shaygu markuu inta gudbo meeshii loogu talagalay gaaro aa la yidhahdaa waa naafid oo asalka waxaa laga keenay min nufuudi sahmi leebka ama xabadda la rido markay inta gudubto maqsuudkii lagu riday gaarto aa laga keenay wanufuudu nufuudkii luqatan xagga luqada almujaawasatu waa gudbid wa silaaxan min jihati listilaax xagga istilaaxana altasarufu waa tasaruf alladii tasarufka laa yaqdiru uusan awoodin mutacaatiihi qofkii isi siiyey oo galay calaa rafcihi koryeelidiisa istilaax ahaanna waxaa la yidhahdaa nufuud waa tasaruf qofkii galay uusan suuli karin tusaale haddii laba qof ay wax kala gataan oo uu dhaco baaci isagoo shuruuddiisii leh arkaantiisiina leh khiyaarul majliskiina dhammaado oo la kala tago khiyaaru shardi markii wax la kala gadaayay la shardiyana uusan jirin khiyaarul ceebna uusan jirin oo badeecadu ceeb lahayn lagu kala gato marka la kala dhaqaaqo kadib waa saxiix soo ma ahan waa naafid alale beecaasu labadii qof haddaysan labadoodu raayi isku noqon mid ka midunta soo laabto war ma raba badeecadaani isii lacagtaydii ma dhihi karo ama waxa weya lacag ma raba isii badeecadaydi ma dhihi karo ma awoodo inuu kor yeelo maxaa yile waa ansax tusaale kale dii nikaax arkaantiisii iyo shuruuddiisii dhammaystiran tahay gabar iyo wiil laysku nikaaxiyo marka uu yidhahda zawajtuka fulaana binti fulaan asna uu yidhahdaa qabiltu nikaaxa wa taswiija bi hada almahri almadkuur khalaas waa saxiixo naafid weeye gabadhii ma awoodo inay tirahdo may ma nikaaxsanin waa nikaaxsanayn laakiin waa muqaalafayna waa dhici karta inay tirahdo oo ka daba wareegaanoo nikaaxsan ma dhici karta lakin inay tirahda ma nikaaxsanin xataa weligii ma dhihi karo gabadha kuguma nikaaxsanin afkiisa marka ka baxday uu yidhi zawajtuka fulana bint fulaan taasna hadduu ka gaarsiiyo oo yidhahda qabiltu nikaaxa wa taswiija bi hada almahri almadkuur khalaas maana nikaaxin ma dhihi karo waxaa leedahay tagtay shimbir hadday wey meel laga soo qabto male kii lagu nikaaxiyey ma dhihi karo iguma nikaaxsan gabadhu ma uu dhihi karo ma awoodo hal maada way kala duwan yihiin inuu furo furiddu maxaa yeele la mid maahan moogta ma nikaaxsaneen maxaa yeele axkaama ka ratibni hadda hadduu furo waxaa la yidhi meherkii barkii soo dhiid hadduu halkii fadhiya hadda barkeen marka fiir waa masale kale laakiin ma awoodo inuu yidhaha ma nikaaxsan marka naafidkaasaa la yidhahdaa waa shay labadii qofoo isla gashay mid ka midu uusan suuli karin ilaa labadooda isku raalli noqda mooye beeciyo kale ku kala laaba kara xataa markay ku kala day ku kala laabtaan ahlcilmigu isku hayaan ma kii hore la suuliyaya mase waa mid cusub ahlcilmiga gabala leh hadduu yidhaha lacagtii hoo badeecadeedii sii hadday haddana kala gadanayo xeel kii hore tegi ha biic hore waaba laazimi ee markay dambe hadday xataa isla ogolaadaan oo yidhanino lacagtii hoo badeecada sii macnaheeda walaalo haddaan kala gadano waa mar kale haddana kala gadteen ee kii hore waa sida u xirmay warkiis waa haray kii hore marka waa noocaas wa nufuudu nufuudi luqatan xagga luqada almujaawasatu waa gudbid wa silaaxan xagga istilaaxana altasarufu waa tasaruf aladii tasarufka laa yaqdiruusan awoodin mutacaadiihi qofkiisiisii macnaha qofkii galay tasarufkan calaa rafci koryeelidiisa wa qiila waxaa leeda ka saxiixi waa saxiix oo kale xayta farqiga udhexeeya waa saxiix oo kale haddii la yidhahdo waa saxiix oo kale oo naafidku waa saxiix waa isku mid haddii la yidhaahdo waxay noqonaydaa nufuudka in loo isticmaalo cibaadada iyo mucaamalada labadaba oo cibaadada saxdaana la yidhaha naafida mucaamalada saxdaana la yidhaha naafida haddii laakiin aan idhaahno nufuud iyo saxiix way kala duwan yihiin nufuudka waxaa la yidhahdaa altasaruf alladii laa yaqdiru mutacaadiihi calaa rafcihi markaas nufuudku wuxuu khaas ku yahay mucaamalada mana loo isticmaalaba cibaadada waana qowlka sawaabka qowlka sawaabka waa qiila u ka cabiray waxa nufuud mucaamala loo isticmaalaa ee looma isticmaalo cibaado cibaado looma isticmaalo waaladaa haddana waxaan gelaynaa tacriif kale aladaa waxa la yidhahdo addaa addaa marka addaa meesha uu ka gelaya balfiiri waaladaa meesha uu yidhi balfiiri sharaxa hoose sharaca wuxuu gudagalay fii bayaani axwaali lwaajib waajibka xaalooyinkiisii waajibka almuqayadi ee lagu qayday biwaqti cibaadada laba loo qaydiyaa cibaado waqti lagu qayday iyo cibaado lagu xiray biwujuudi sababihaa cibaadadu waa labadaas cibaadada gabal waqtiga lagu qayday salaada duhur shanta salaadoodba ramadaankaoo kale xajka oo kale sakada oo kale waktigay ku qaydantahay kuwana sababkaa lagu qaydaa cibaadooyinka gabalna sababa lagu qaydaa oo misaal tusaale fiiri taxiyatulmasjid wakti ma laha soo maaha habeen iyo maalin sababteeda markii la helood masjid soo gashaa lagaa raba tusaale kaleeto sujuudu tilaawa wakti ma leh goormaa lagaa rabaa aayad tilaawa ku jirta markaad akhraydo ama salaad ku jiri ama ha ku jirin munkar inkirdiis wakti ma leh munkar inkiridiis wax waktiga male laakiin muxuu leeyahay sababtiisii marka la helo biwujuudi sababi biwujuudi sababi salaadiya lagu yidhi tuji imaamaad tahay waxaad og tahay meeshaan munkar inuu ka jiro munkaraa ka jira waa maxay mar alla salaadaas marka la galo muusiqa masaajidka isla dhawaaqa waa munkar soo maaha waajibay kugu tahay inaad tidhahdaa muusiqa ka daayo waxa weeyaan ha laga daayo mobaylada codka ka xira waajibay kugu tahay munkarkaas dad meesha ku ogta kuwa caamaa waxay yidhahdeen maya waa bidco ma bannaano markaasoo kale in munkarka la ridiya waa bidco bal wax moogtahay qofka hadduu jaahil yahay waa wax hariib ay ka mid tahay waxay yidhahdeen xaaladaasoo kale ma nabigu ma dhihi jiray mobaylada dami yidhahde marka bidco waa وغريب فيري ماشان الفاظ متعبد بها معها ومن باب انكار المنكر منكر انكرت وي منكر نبي محمد حيو كيري صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغير بيده رانا اهل العلم قبل waxay ku fasireen man alina qof munkar ogaada ee ma wixii shaad ku aragto munkar hadda marka og tahay meesha inuu ka dhacayo waajib ay kugu tahay sunna ma soo ma jeedid marka labadii baab aysan kala garanayn marka caami qofka duu iska imtixaanayn hadduu xishood dara ku dartana kabaad dara marka munkarkoo kaleeto sababkiisa in la helo unbaa lagu xiray waxaa la mid a ka inqaadi alghariib qof oo maashooday oo biyo ku dhacay in laga soo bixiyo waa waajib laakiin waajibkaas ma waqtigu leeyahy waqti ma leh waa markaad aragto isagoo biyo kusii dhacayo jihaadkoo kaleeto waqti ma laha laakiin wakhtigiisu waa maxay sababkiisi markii la helo cadow soo dhaqaaqo ama magaalo hareereeyo waa nuucaas iyo ka badama tusaalahaas sharxa idin dhigay marka waajibkii ayaa laba u qaybsan mid oo mu'aqadahoo waktilaho sharcigu wakhti u sameeyey iyo mid sabab lagu xiray halkan waxaan uga hadlaynaa marka addaa iyo icaada iyo qadaa saddexdaas istilaax waxaa iskale alwaajib almuqayad biwaqti waajibka awal waqti lagu xiraa saddexdaas istilaax iskale aladaa alicaada alqadaa isagaa iskale kuwa kale shaqa kuma laha kuwa kale shaqa kuma laha addaaga marka xagga luqada addaa waxaa la ihahdaa icdaau alxaqi lisaaxibihi xaqa in ciddi iska leheed la siiyaa la ihahdaa addaa icdaau alxaqi lisaaxibihi addaa xagga luqada waxaa la yidhahdaa xaqa in la siiyo qofkii lahaa sida rabulcaalamiinba uu yidhi in allaaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha allah in amra inaad ammaanooyinka u gudataan dadkii iska lahaa macnaa inaad siidaan inaad siidaan sida ilaahba uu yidhi wa min ahlilkitaabi man in ta'manhu biqintaarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bidiinaarin laa yu'addihi ilayka ilaa maa dumta calayhi qaa'ima marka luqatan waxaa la yidhahdaa addaaga icdaa'u lxaqi lisaaxibi waa inaad xaqa qofkiisii siidaan taas waa xaggii luqada mana dhigin sharaxa xagga isdilaaxa shiiqa kuu dhigo wuxuu ku yidhi wal addaa'u addaa ficlu shayi waa shaygoo la sameeyo fii waqtihi waqtigiisana lagu sameeyo almuqadari lahu sharcan ee sharci ahaan loo qadaray awalan waa in lagu daraa laazim si tacriifta u kala duwanto oo addaa iyo icaado loo kala garto waladdaa istilaaxa maxaa lagu yidhaahdaa waladdaa ficlu shay waa shaygii ma'muur bihigaahaya lays amray in la sameeyo awalan marka ugu horrayda fii waqtihina lagu sameeyo waqtigiisa almuqadari lahu sharca ee sharci ahaan loo qadaray kaasaa la yidhahdaa addaa waa in shaygii ma'muur bihigaahayoo lays amray lagu sameeyo waqtigii sharcigu u qadaray oo aan lagana hormarin aan lagana dabamarin waa inaan lagana hormarin sida salaada subax hadda gobol uga hormaraan oo ayagoon gelinba iskaga tukadaan waana inaan laga daba marin labaduba waa xaaraan labaduba waa xaaraan taas waa addaa salaadii shantii salaadoodoo kale ramadaankii oo kale kulligood waa noocaas kulligood waa noocaas weliba waxaa muhiima cibaadada marka addaa la leeyahay shardi ma ahan cibaadadoo dhan inay waqtigii loo qadaray ku wada dhacday dhexdiisa ee xataa haddii qayb cibaadada ka mid ah waqtigii loo qadaray lagu sameeyo qaybta kalena ayadoon la dhammayn waqtigu ka tago magaceeda addaaca lagu magacaaba qofkaanu asagu dembi ma galay waa masale kale masale kale wey oo waxa weye waylun lilmusalliin alladiina hum can salaatihim saahuuna maxay yihiin waa dadkii wuxuu nabigu ku tilmaamay salaadda inta dib u dhiga maalan casirka alqur'aanka sii dhacda tukanay oo qofku inuu dembaabay waa masalo oo waqtigii loogu talagalo maalan afartan ragco haddii markuu hal ragca tukado saddexna waqtigu dib uga dhacay cudurdaarna uusan lahayn waa ku dembaaba laakiin salaaddiisa magaceed xaa laleeyahy ma qadaa'a laleeyahy ila wax uu niyeystaa la rabaa markuu xidhana waan ogyahay hal ragca markuu tukado waqtigu waa dhammaana ma addaa aan leenaho ha niyeysto mase qadaa addaan leenaho waxaa u daliila waxaa u daliila xadiiska bukhaari iyo muslim nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam man atraka min asubxi ragcatan qabla an tadluca ashamsu faqad atraka asubxa waman atraka ragcatan min alcasri qabla an taqruba ashamsu faqad atraka alcasra xadiidkaa saxiixa ee u daliil oo nabigu yidhi subxiga hal ragca qofkii soo gaara intaan qoraxdu soo bixin salaadii waa haleelay kama tegin marka qalla la dhihi maayo qofkii casirka soo gaara hal ragco intan qoraxdu dhicinna casirkii waa haleen oo salaadaas waa haleen marka addaaga haddii xataa qayb ka mida wakhtiga lagu sameeye qaybno wakhtiga ka baxdo magacii addaagu qaadana taas addaa aan uga gudubno walicaada icaada maxaa la yidhaahdaa ficluhu ficlu shay waa shaygoo la sameeyo aaniyan mar labaad fii waqtihi almuqadari lahu sharcan intaasaa la isku daraa walicaadatu icaadadu ficluhu ficlu shay waa shaygoo la sameeyo aaniyan mar labaad fii waqtihi almuqadari lahu sharcan waqtigii loo qadaray sharcihana lagu sameeyo icaado waxaa la yidhaahdaa cibaadada ama shaygii ma'muur bihigahaa ee lays amray oo waqtigii loo qadaray mar labaad lagu sameeyo mar labaad haddii lu yidhi maxaa kuu caddaaday waa shaygii horeyna waa loo sameey maxaa marka keenaya shaygan ma'muuru bihigae haddiiba horey loo sameeyey in la soo celiyo waxaa keenaya likhalalin daldalool soo dhex galay oo hayrihi ama daldalool la'aan labada waa keeni kartaa oo daldalool xuu yahay inuu daahirigu ismoodahay tusaale wey maba weyse qabin duurkiiyu saas ku tukaday salaaddii markii laga baxay ku soo dhacday inuusan weyse qabin waaj waxaa ku agta mar kale weysaysto inuu tukado midaas dambena waxaa lagu magacaabaa icaada icaada isla waqtigii inuu ku soo tukaday sooma jeedeen icaada marka awalan tii hore saasaan ugu darayna inay kala socmaan labadan inay kala socmaan ow hayrihiina ay tahay khalal la'aan tii hore si saxuu u tukaday oo maalan gurigiisu ku tukaday waa ansaxday masjidku yimid jamacadii tukayda waajibay ku tahay inuu la tukada mar kale nabiga sal allahu alay slam masjid khayf isagoo ku tukanaya laba nin oo arko xagga fadhi markii salaata war maxaa lahayde rasuulka ilaahi oo guryaheennaan ku soo tukannay ha yeelinin yidhi mar dambe haddaad guryihiinna ku soo tukataan oo aad masjidka timaadaan muslimkoo tukaa la tukada marka waa inu la tukadaa maa halkan ina iska qudunbursato sidaba waaba fadeexaba muslim tukanayo sujuudsan qof meel iska taagan xataa qaabka caamada waa qalab caamada waxa weye waxay yaqaaniin iyagu imaamka waxay uga xirtaan oy ka yaqaaniin saddex meelood bis saddex meelood hadduu taagan yahay waa ku xirtaan hadduu rukuucsan yahayna waa ku xirtaan hadduu ataxiyaadsan yahay waa ku xirtaan meel kalema yaqaaniin inta kale waa taagnaana markaas halkeeda caami iska taagan muslimkii o dhan waa wada sujuudsan yahay soo ka cabsanayn inaad ibliis u ekaato markii la yidhi malaa'igta sujuuda loo sujuudo ibliisaa soo haray soomaa maxaa ku dhex taagan fool xumida ha nabiga sala allahu calayh wasalam famaa adragtum fasalluu wuxuu yidhi war imaamka waxaad ku soo deertaan la tukada isagoo waxa wey samica allaahu liman xamida yidhi hadda u tima allahu akbar inta tidhahda ya rabbana walaka alxamdu la wad laakiin ragcada ha tiirsan ragcada waa kuwaa ku dhaaftay mar haddii rukuucu ku dhaaftay isagoo sujuudsan haddaad u timaado allah akbar inta tiraa sujuud xagga meesha taaganta muslimiin waa sujuudsan marka waa arrin foolxumo ah marka calaa kulli xaal haddaad soo tukatay xataa oo masjiga timaado jamacada tukayda waa inaad la tukataa marka likhalalinna maaha khalalkii hore ku jiray maaha haddaad jamaacada timaado inaad ku masaajid kale haddaad ku soo tukatay jamacada haddaad timaado la tukay ninka la yhahdaa mucaad ibnu jabal nabigu la soo tukan jiray sala allahu alay wasalam markuu la soo tukadu yimaado qabiilkiisa u yimaadaana isagaa imaamu noqon jiray sooma sunnay kuu noqeen jamaacada ka qayr badan waxay tahay tinabi maxamed sala allahu alay ya haddaadaan ku leexday waa fiicanta taada kuwa sunnada maana inaad soo leexata laakiin inaad masjidka dhex taagan tahay muslim la tukaayaan ka hadlayna salaadaan ka hadlayna inaad ku soo leexataa saxba maa haddaad soo tukatay gurigaagaa waay walqadaa haddana qadaa ayaan gelaynaa qadaa maxaa la yidhahdaa qadaa luqatan waa alitmaam dhammaystirid wey luqatan waxaa la yidhahdaa alitmaamu dhammaystirid sida allah subxaana wa tacaala uu yidhi faidaa qadaytum salaa salaadda markaad tukataan oo dhammaystirtaan faidaa qadaytum manaasikakum acmaashiina xajka markaad dhammaystirataan faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi salaadda marka dhammeeya kordaha kale faafa waxaa la yidhaahdaa ficlu shay wa itmaamu macnaha itmaamu shay aa la yidhahdaa ama luqatan alitmaam iska dhe dhammaystirid weeye luq ahaan qadaa laakiin qadaa istilaaxaan maxaa la yidhaahdaa walqadaa'u qadaa ficluhu ficlulma'muuri bihi shaygii lays amrayoo la sameeyo weeye bacda khuruuji waqtigiisa bacda khuruuji waqtihi waqtigiisa bixidiisa ka gadaan markii waqtigiisu baxo kadib oo shaygii lays amray la sameeya waxa la yhahdaa qadaa wati shaygan waktiga sharcigu u sameeyey waktigiisii markuu baxay kadib aad samayday qadaa la yidhahdaa walqadaau qadaadii ficluhu ficlulma'muur bihi shaygii lays amray la samayntiisa weeye bacda khuruuji waqti waqtigiisa bixidiisa ka gadaalna la sameeyo wa qiila waxaa la yidhi ilaa sawma alxaa'id gabadha xaa'idada soomkeeda maahane bacda ramadaan ay soomto walaysa bishayin qiilkan waxbana maahan waqti iskaga lumin wax uu yahay male qadaagii maxaa la yidhaahdaa jumhuurtu waxay yidhahdeen qadaa waxaa la yidhaahdaa cibaadadii oo wakhtigii sharcigu u qadaray markuu dhammaada kadib la sameeyo duurkiiad ka huruday casirkiiad soo kacday casirkii markaad soo kacday waa inaad tukato duurkii qadaa waa kaasa musaafiraad aheed waa afurtay shawaalaad aad qallaynay ama maalmo kale taasaa la yidhahda qadaa qowl kale wuxuu leey maya qadaa waa la kala qaada qofka cibaadada hore hadday uga tagtay licudrin iyo hadday cudurdaar la'aan uga tagtaa loo kala qaada qofkii cudurdaar la'aan ay uga tagtay waajibay marka hore ku ahayd waajibkiiyuu dayacay marka dambuu la imaanaya qadaa aan leen qofkii laakiin cudurdaar uga tagtay sida musaafirka iyo gabadhii xaydka qabto xaaraanba soonku ka ahaa hadhow markay soomaydo addaa weeyaan leenahayda qada ma aha xayl waagi hore waajib kuma ahan isaga haddeera waajib ku laakiin waxaa looga jawaabay laba xujo oo aad u ad adag oo sharax labadaba iniin dhigay labadaas waxay tahay koo culimmada muslimiinta waxay ku ijmaaceen gabadha caadada qabta hadhow markay soonka soomaydo ramadaan ka tegey waxay niyeysanay qadaa ee soon wakhtigiisii joogo niyeysame ijmaacay ku soo naqliyeen ahlucilmigu taasuna waxay tusaydaa in cibaadadii qadaa tahay hayla addaa la niyeysan haddaysan qadaa ahayn tan kaleetana waxay u daliishadeen ahlucilmigu xadiidka caaisha radia allahu canha ee saxiixaynka ku sugan oo ay tidhi kunnaa naxiidu fa nu'maru biqadaa'i sawm walaa nu'maru biqadaa'i salaa xaydku wakhtigii nabigu nagu dhici jiray qadahaa nala amri jiray soonka inaan qallayno aa nala amri jiray fiiri waa sariic marka qadaa weeye ama cudurdaar cibaadadu ha u tagto ama cudurdaar la'aan ha uga tagto ee wakhtigeedu markuu dhammaado kadib cibaadada la sameeyo waxaa la yidhaahdaa qadaa waalqadaa'u qadihi ficluhu ficlulma'muur bihi shaygii lays amro in la samayntiisa weeye bacda khuruuji waqtihi waqtigiisa bixidiisa ka gadaal la sameeyo wa qiila waxaa layidhi ilaa sawma alxaa'idi bacda ramadaan walaysa bishay qiilkaas waxna ma ahan wallahu subxana wa tacala aclam wsala allah cala nabiyina muxamed